waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee u aragtaa dowladda cusub iyo dastuurka soomaaliya ee xilligan muxuu ahaa dastuurka hadda waa dastuurku waa waa waa lagu heshiiyo waa yaalaa kow dhe haye
qof walba fikradiisu ka qabaa maaragtay dastuurku siduu u qoran yahay iyo dhiska uu ka hadlaayo qof walba fikrad buu ka qabi karaya anigu mawqifkayga waa horaan ka caddeeyey oo waa la og yahay inaanan la dhacsanayn aynala ahayn maslaxaad soomaali oo danta guud ah nidaamkan federaalka ah laakiin dabaysha hadda jirtay ayaa khasab ka dhigtay in la qaato marka ilaa iyo la ogaanayo dadweynuhu waxa ay ka qabi karaan sidiisa in loo daayay noqonaysaa laakiin anigu mawqifkayga waan ka hadlay dastuurka meesha nidaamka muxuu ahaa federaal iyo unitary central system siday kale yihiin marka sidee is leedahay waa ay ahayd in loo suubiyo maya anigu waxaan qabaa waxay ahayd dawlad centraala inay jirtaa nidaamkan federaalka ah oo hadda la sheegayo wax weyn oo dadweynaha uu u kordhinaya ma jiraan niman qabqablayaal oo raba inay ku ugaartaan oo ayagu baawar ku qabsadaan riijinada ayaa wata nidaamka kan dadweynaha haddii la xisaabtamo wax weyn oo ay u kordhinayaan ma muuqdaan haddeer waxaynu aragnaa laba riijin baa hadda muddo dheer nidaamkan gooni u haystay dhulka kan sheeganaya inuu goostay oo anigu weli aan ku magacaabayo north west muxuu ahaa region of somalia somali republic iyo nidaam waddankan kale isaguna regionadaas hadda magaca puntland sheegtay labadoodaba hadda muddo dheer bay joogaan nabad waa jirtaa oo daweynaha sheegaya nabadu inay jirto laakiin nabaddaas in dib haddii loo fiiriyo xukuumadaha ka dhisan ma ile abaalkooda kuma qaadan karaan dadweynaha yaa iska leh nabadda raba nabadda raba waxay u baahan yihiin waxay eg tahay oo muuqataa marmar badan oo rabasho iyo wax dhacaan waxaa lug ku leh nimanka madaxda ah oo dawladda sheeganaya yaa madax ku leh dadweynuhu weeye waxa nabadda rabaa marka haddii dadw ummadda international community hadday wax badan rijanadatan ay ku ammaanto nabad oo relative siday ku magacaabeen nabad adigu markii loo fiiriyo sawdka kale nabadu inay ka jirto laakiin nabad taama aan lagu magacaabaynin waxaa iskale waxaa bilada waxaa iskale dadweynaha iskale dawladaha xukuumadaha jira wax weyn oo ay ka qabaan ma jiraan dembiyaalo badan baa dhacdhacay mid ay wax ka qabteen oo muuqdaa ma jiro marka middaas anigu waxaan leeyahay nimanka madaxdaabaa ku ugaaranayo oo raba inay baawar ay meesha ay ku haystaan laakiin dadweynuhu haddii la xisaabtamo dan weyn oo ugu jirta nidaamkan federaalka iyo kala goynta ah ma jirto waan ahayn dadka oo maaragtay suntatan qabiilkaa la gelinayo oo loo ekaysiinayo region hebel haddaan nahay innaga qabiil baanu meesha innaga weeye oo qabiil kale korkayna kama fuulayo nin kaleo madaxaynama madax noqon mahayo weeye waxaa loo duulduulayaa laakiin dangu dan guud oo ama nationala ama regionka aqliimiyada mogta ereyada dan guud oo anigu aan u jeedo ma jirto waxaa laga yaabaa inaan gabsanahay laakiin anigu saasaan u arkaya dowladda federaalka ah muddo dhowr bilood hay hadda jirtaahoo sanad ka yar sidee u aragtaa aniga dawladda tan muxuu ahaa siyaalo badanna waxya meelaha qaarkoodna waan ku ammaanayaa siyaalo badanna waxaan is leeyahay anoo u ogol in dhibaata jirto oo waddanka kanu burburay oo muddo yar haddiiba wax la taaban karo weyn ayan sahlanayn in la qabto anoo qiraya oo og taa middaa oo aan ku waafaqsanayn dad badan oo eedo badan u jeedinaya xukuumaddan hadda cusub oo jirta aan ku waafaqsanayn yaan haddana waxaan u jeedaa waxyaalo badan oo sida dawladdu u maamulaysa hadda si ka fiican si ka duwan loo maamuli karay oo anigaa ila tahay sida aan sheegaya haddii loo maamuli lahaa inay arrintu ka sahlanaan lahayd sida hadda ay tahay dawladduna magac siyaadaha inay ku hesho ma ogi aan waxba uga dhumeen anigu saasaan u malaynayaa inay aan u saluugsanahay muxuu aha xukuumadda xaggeeda tafsiil haddaad i weydiisad wax waa ka taataaban karaya maxaa ka mida waxyaabahaasi waxaa ka mid a xukuumaddatan horta waxaan hormarinayaa waxyaalaha aniga aan ku ammaanahayo arrimaha dibadda muxuu ahaa xukuumaddan uu madaxda u yahay muxuu ahaa beresintaha hadda joogo xasan sheekh maxamuud uu madaxda u yahay waxaan arkayaa guulo badan oo fiican baa yaa yaa la gaaray muxuu ahaa ictiraaf baa la helay oo dawladda tanu loo ictiraafay inay tahay dawlad runtii sida dawlad ahaan jirtay ah inkasta oo bal ogyahay in burbur usu jiro oo la ogyahay waddanku inuu hadda gacanteeda usan ku wada jirin haddana ictiraafka loo ictiraafay inay tahay dawladdii runta ahayd oo somali republic ka jirtay waa wax weyn weeye midaas marka siday ku timid midna waxa weeye maanta berisentaan anigu weliba siinhaya siyaasadiisa qabow oo dibadda ku qaabilay shaksiyadiisa suu ku muuqanaya iyo hadalladiisa iyo waxaa iyaduna qiimaheedana in la ictiraafo dadweynaha soomaalida oo meeluu joogaba waddanka gudihiisa iyo dibaddaba xukuumaddatan aad baa loo taageeray aad iyo aad baa loo taageeray dawladaha caalamiga ahuna kama doqon kama ahan waa dareemayaan sida dadweynuhu dawladda tan uma hayo waa ay ku taxgelinayaan oo waa la ogyahay marka dawladdu waxaan qabaa muddadan hadda ay joogtay siyaasadda dibadda ah inayan ku xumayn oo wax lagu faani karo oo alxamdulillah la odhan karo inay keentay baan qabaa waxaa ii haray muxuu ahaa siyaasadda gudaha ah siyaasadda gudaha awal buuda horta barbarleemka jira waxa weeye africa waxay iska noqotay meel nin keliya xukumahaya muxuu ahaa beresantii wuxuunu tegayaa hadda haddaad fiirisad beresantuu imasuu muddada u joogay haddii la tirin lahaa muddaduu soomaaliya joogay iyo muddada uu dibadaha joogay ama waa isu dhow yihiin ama waxaa badnaan kara muddada beresantii dibadda u jira oo safaro dibadda u jira safarada tanuna qiimahooday leeyihiin anigu kuma jiro dadka qiimo yaraynaya qiimahooday leeyihiin laakiin waxaanan diidanahay aniga aan ila qumanayn safarkii walbaba beresantuu inuu tagaa aniga ilama qumana meesha prime minister baa jira foreign minister baa jira siyaasadda dibadda haddii laga hadlaayo marka beresantuu gudaha gudaha weeye muhiimkahu siyaasadda dibadda ah ma qurux badnaan karto haddii siyaasadda gudaha ayan fiicnayn laakiin siyaasadda gudaha hadday fiican tahay siyaasadda dibadda ah waa la qurxin karaya laakiin cagsigeeda ma aha haddii siyaasadda gudaha oo xun tahay siyaasadda dibadda ah ma fiicnaan karayso anigu waxaan rajaynayaa beresantaha iyo raggiisa hadda la shaqaynaya middaas inay fahmaan baan anigu jeclaan lahaa inay fahmaan baan jeclaan lahaa oo ay qiimo weyn siiyaan gudaha atashikooda inay saaraan intaas horta waa siyaasaddii dibadda ayadoo beresantaha iyo safarkiisa iyo meel walbaba muxuu ahaa isagu inuu joogo ay tahay anigu waa iska qiimaynaya laakiin beresantuhu inuu inuu isha ka daboosho ma ahayn siyaasadda gudaha inay muhim tahay waa kow mideeda kale arrimaha hadda xiisadu ka taagantahay waxa weye arrintan jubbadan dhulkan jubbooyinka hoose la leeyahay oo intii muddo hadda xiisadu oo attentionka o dhan ka taagan yahay haye arrimahan oo anigaa ila tahay xataa adigu waxaad weydiinaysa inay u weyn tahay waan u malaynayo waxa weeye anigu waxaan u arkayaa mabda-iyan marka hore aasaaska hore dhulka kan jubbaland waxay ka mid tahay jamhuuriyadda soomaalida ayay ka mid tahay oo beresantayaashan iyo dhiska baarlamaanku hadda jooga ay dawladda u yihiinba yay ka mid tahay maamulka goboleedka oo la sheegay oo dastuurku sheegayo oo dawladdu ay tahay inay ixtiraamto ilaa iyo dastuurkan si kale wax laga dhigayo ama sidiisa loo aqbalayo dawladdu waxa weeye inay ixtiraamtaa dastuurka kan siduu u qoran yahay kow marka laakiin dawladdu waxay jid ku leedahay waxa weeye inay xaq u leedahay iyadu inay noqoto maamulaya guudka ayada qof aan ahaynu inuu dawlado kale inay maamulaan jubbooyinka oo iyagu u sameeyaan nidaamka wax loo dooranayo iyo sida loo dooranayo ma suurto xaq ma aha dawladda soomaaliduna inay ogolaato ma aha dadweynaha jubbalandna haddayan doonaynin waddanku inuu kala burburo inay tixgeliyaan weeye marka markii hore oo nidaamkaanu soo baxay jubbooyinka ah haddaanan gafsanayn waxaa sameeyey hawshata waxaa sameeyey igad baa samaysay igad yay tahay igad runtii waxa weeye kenya iyo ethoobiya weeye runtii arrinta soomaaliya ku saabsan weliba haddii laga hadlaayo haye laba ya labadan dawladood waxay ku heshiiyeen oo iyagu hoostooda ka yihiin inayan dawlad centraala oo xoog leh soomaaliya marna inayan ka dhisminin wax la og yahay weeye wax la inkiri karaya maaha hadday iyagu inkiraanna waa iska leeyihiin qof soomaaliya oo aan doqon ahayn oo soomaali inay noolaato raba oo sharaf yeelato waa og yahay marka iyagu waxay ku daaan marka dawlad centraal ah oo aan xoog lahaynu afka inay ka jirtaan service laakiin ayan awood ayan jirin dowlad soomaaliya oo central oo xoog leh ayan jirin ayagoo midkaas ka qaadaya ayay waxay ku dadaaleen inay xoojiyaan arrintaan hadda jubbaland geographically meeshay ku taallo dhinacna ethoobiyaay xuduudka la leedahay dhinacna muxuuha kenyay xuduudka la leedahay marka waxay ku ugaaranayaan inay leeyihiin annaga waxaanu rabnaa weliba kenya ay ku ugaaranaysaa waxaan rabnaa buffer zone inay jirtaa waxa la yidhaaha buffer zone waa meel annaga inaan muxuuha al-shabaab iyo wixii kale inay noogu soo gaban oo xilmiga kanaanu yaan dhisaynaa regionka kan waxaan u dooranaynaa dadaan annagu rabno ayagaan naga celinahaya al-shabaab inaya noo imaanin annaguna ayagaa nufuud kula yeelanaynaa oo dowladda soomaalida inkastoo afka laga leeyahay dowladda soomaalida abaa jubba jubbaland jubbooyinka madax ka ah haddana runtii ay tahay dhiska jabu meesha ka dhismaa inuu noqdaa badiba mid u jilecsan oo u tun jilecsan muxuu ahaa kenya iyo etoobiya kusa weliba kenya marka middaas ma shaqaynayso dadkuna inay ogolaadaan maaha mana u malaynayo dadweynahoo dhan inay isla qabaaniin meeshasa xoogaha qabiil baa lagu ugaaranayaa waxaa la leeyahay muxuu ahaa daarood yahwiya laga hadlaya runtii hadday tahay afka lagu cadaynaya laakiin waa caddahay waa muuqataa marka puntland iyo jubbaland daarood baa degan oo awalta muxuu ahaa muqdisho lagu baabi'iyey oo xoolahoodii la qaaday oo dadkoodii la xasuuqay marka maanta in aanu mar dambe muqdisho hawiye afka u galno ma yeelayno weeye arrinta socotaa middaas muxuu aha anigu ma dadku waa ku ugaaran karaan laakiin wax shaqaynaya ma aha marka haddii la doonayo qabiilgooda waxu noqon karaa ma jiro runtaa laysu sheego la darood walaa hawiye walaa qabiil kale ola gooni dawlad u noqon karta oo aad taagnaan karta oo dadka kale ku addoon ma jirayso waa wax la ogyahay weeye maxaa xalka u aragtaa adiga aniga halka waxaan u arkaya waxa weeye awal buude horta bal beresentaha iyo dawladdan hadda jirta nidaamka jubbaland waa uu ka xumaaday ma ay ahayn inay waa ahaay waa ahaayeen inay markii hore ay diidaan ay yidhaahaan maamulka la dhisay oo annaga anaan ka talagelinin ma ictiraafsanin afka xataa si fiican anigu ma maqal ma ogi iga baxsantayaana ma ogin maan maqal kabacdi waxay direen muxuu ahaa wufuudyo badan baa la diray oo aad arkaysid qabiil iyo inay luku leeyihiin oo ujeeda dadku doqon maaha loo jeedo in nimankan waxay dhisteen oo axmed axmed madoobe sheekh axmed madoobe madax ka yahay oo lagu toomayo inay kenyana wadato in laga hortago bay ay ku dadaaleen marka inteenoo kale dadaa baa la diray muxuu ahaa in la meeshii la baabi'iyo kuwaan weli kenya meeshii xukunta oo haysata kenya waad ogtihiin haddeer inay yidhaaheen axmed madoobe iyo wixii soo baxay baanu yaan ictiraafsannahay oo ku faraxsannahay ayay yidhaaheen maxaa yeele waxay doonahayeen weeye anigu midaas kenya jid ku siin mahayo kenya inay soo farageliso arrimaha daakhiliga soomaaliya jid ku siin maayo laakiin dawladda ruuxeeda soomaaliyeed maamulku waa ka xumaaday aniga say ila tahay arrintaatan hadda axmed madoobe beresentaha ku noqday muddo dhan baa laga shaqaynahayoo la waday ayaa la waday kabacdi xukuumaddu waxay ka tiri ma maqal waxay uga hortagtay ma maqal waxaan keliyoo maqashiisanahay laba goor marna waxay dirtay nin oo anigu ixtiraam aan u hayo oo aadiyaan la yidhaaho cismaan kalluun ayaa la diray waxaa la yidhi gobolnarbu isagaa meesha madax ka noqonahaya ayaa la yidhi marka haddii nimankaana mar hore gobol baa laysu diyaariyey cismaan kalluunna meesha kuma u dhalanin ma og tahay kuma u dhalanin laakiin nin ixtiraam lahoo soomaalinimadiisa iyo wanaagiisa aan shaki la gelin karin ama laquuri karin weeye waa ma ma shaqaynin aniga marka waxay la ahayd dawladdu haddayba nidaamka federaalka aqbashay inay tidhaahdo markii horeba nidaamka federaalka baan anagu waa ogol lahay dastuurkaasaad sheegaya laakiin waxaanu ogol lahay dadka gobolka degan oo dhan common wax common wax laysla wada ogyahay oo laysla wa boqol kiiba boqol lama filan karayo dadku inay isku meel isku raacaan laakiin aqlabiyada meelay isku raacsiisan tahay in la helo ayaan doonaynaa inay yidhaahaan bay ahay ma ay samaynin prime ministerkaa tegey yaa isaguna tegey aniga say ila tahay sidii arrintu ay ku fiicnayd inuusan samayn baan anigu u malaynaya waa muddo dheer bay qaadanaysa haddaan raadiyo tiinta liyo araado marka dawladda waxaa qumanayd inay tidhaahdo annaga dadka jubbooyinka deganow dastuurku siduu sheegayo yaan annagu adkaynaynaa oo aanu daba taagannahay laakiin sida wax maamulku noqonahayo dawladdu inay madax ka noqoto weeye dawladdu inay ogaato weeye gobollada soo baxaya inay aqlabiyadii dadka gobollada degan aqlibiyadoodii inay sidaas qabaan inay inay- inay dawladdu sugno oo dawladdu muqtanac ku tahay dawladdu satisfied ay ku tahay inay jiraan ayaa loo baahan yahay marka dawladdii korkeedii yaa gobollada tan iyo waxaa lagu dhistay marka dawladda ma ogoleyn anigu inay aqbasho meel ay iyagu maamulka ay wax ku lahayn inay aqbasho maahayn laakiin technicadu waa xaaladda sida wax loo maamulayo way ka xumaatay laakiin Waa- dowladda mudana ra-iisul wasaare dowladda way ku celcelisay inaanay aqoonsanayn maamulka jubbooyinka loo dhisaayo iyo hanaanka oo u socdo aynan aqoonsan doonin haddii wax la magacaabo laakiin Maya.
ha maya inay aqoonsan tahay ma ahayn waxay ahayd ma ahayn fili hanaanka hadda axmed gad- axmed madoobe uu barasantaha ku noqday muddo badan buu soconayay anigu ma maqal nimanka gadaal ka soo baxay oo nin walba sheegtay barasante inuu yahay barahiiraale iftiin laba nin oo kale ma maqal hal ninaan maqlay oo kenya degan oo maalqabeen ah oo waddankaas ugu dhashay oo markii hore israaxay oo dabadeed markuu meesha tegay oo arkay dabayshu inay axmed madoobe wadato iska aamusay oo ka ka tanaasulay laakiin nimankan kaloo hadda afarta ah oo saddexda ka oo soo baxday ma jirinin magacooda waxayaa ma jirinin waxay tusaysaa aniga in Ah.
ay yihiin dad dawladdu meesha usoo dirtay inay muxuu ahaa ay ayaan xasilaan inayan ka dhelaatin kumana fiicna dawladdu inay ka shaqayso wax xasilaanke xasilaan darri keenaya kuma fiicnayn Hadda- dawladdu waxay ahayd iyagoo aan kuwaan aan waxba la dirin aan wax la dirin inay yidhaahaan dhiskaas annagu dadka raqbayadiisa waa rabnaa rabitaankiisaan aan ka dambaynaa laakiin maamulkaas annagu em, oday kama ana ma odayeynaynin mana hubno dadweynaha meesha jooga oo dhan inay muxuu aha isla wada ogol yihiin marka waxaan rabnaa annagoo annagu aan diidanayn gobolka in la dhiso waxaanu rabnaa inaan annagu noqonnaa waxa hortaaga ka ah dhiska hadda la dhisayna ma aqoonsanin inay yidhaahaan bay ahayd kabacdi iigad baa fadhiisatay waxaa la gooyey markii dambe oo laysu tegey waxaa la gooyey wafdi ka socda jubbaland in muqdisho loogu yeeraa oo ay tagaan oo hebdib heshiisiin la sameeyaa ayay ahayd ilaa maanta ma maqla aniga wufuud baa kismaayo tegaysa ma ogiye wufuud baa kismaayo looga yeeray oo muqdisho imaanaysa oo shir baa lagu qabanaya ma maqal aniga ilaa maantaba dawladda kama aan maqal adiga maxaa xal u aragtaa hadda meesha arrinta ay marayso jubbooyinka waxaan waxaan u arkayaa dawladdu inay horta aqoonsato weeye gaf inay samaysay ee inay aqoonsato weeye ee dadka kan ay dirtay iyo baresentanyaashanimada la magacaabay inayan taageerin weeye inay shir isugu yeerto weeye ee shirkii igad ay goysay oo dadka kan madaxda jubbaland loo yaqaano loo yeero oo baresentuhu iyo xukuumadda soomaalidahu ay sameeyaan liis ay yidhaahaan annagoo anina magaan waxay nala tahay wafdi intaasoo kaa oo tirooyinkaasa inay yimaadaan muqdisho daydkaasaan annagu fiksad garaynaynaa muddo macquul ah la isla ogaado kabacdi in la ogaado reactionka muxuuha ka imaanaya dadka kaya wixii ka yimaada adjustment in loo in la fiiriyo weeye wixii laisku xalaajin karayo laakiin shirkaas oo muqdisho lagu qabto oo dawladdu daacad ka tahay inay la sameeyo weeye dawladduna waa inay saartaa tuhmada ah inay iyadu doonayso inay wax maruqsato inay ka taxadarto weeye ee, aakhirkeena waxaan u baahan nahay dawlad iyo dadka isku kalsoon baan u baahan nahay dawladdana kalsoonida tan baa danteedu ku jirtaa oo hadhowta aan ka baahi beello dad ajaanib oo inay annaga dadba no- nagu maamulaan oo na leexleexiyaan in laga gaashaanto weeye waa kaas aniga aragtayda waa mahadsantaha een, mudane waxaa jirta arrinta hadda puntland markaan usoo noqono sidee u aragtaa puntland si fiican ma u socotaa howlaha dimuquraadiyadeynteeda mise weli waxaa kaaga muuqda in halka ay gaari lahayd aanay maamulka u wadin De madaxweynaha muxuu ahaa eh, cabdiraxmaan waxaan u jeedaa hadda wuxuu iska dhigay wuxuu ku muuqanayaa nin oo eh, champion nin oo u dadaalaya eh, gobollada eh, nidaamka gobol gobolka federaalka ah xoojintiisa xoog buu saaray jubbaland eh, eh, sida ay hadda meequfkaas la doortay sideeda inuu u adkaan kariyo nairobi buu tegay waa meel buu ka cadeeyey laakiin aniga si ay la tahay eh, muxuu ahaa waxaanaad moodaa eh, eh, gudo- anoo eh, anoo muxuu ahaa qiimo weyn u hayaa eh, president farole haddana waxaan isleeyahay wayaalow ma ka maran tahay kambayn oo siyaasi ah ee cabdiraxmaan faroole inuu arrinta qabiilka ku samaynayo oo uu rabo doorashadiisa soo socota inuu muxuu ahaa guul ku helo oo dadku ugu saxbiyaan maxaa jira daarood nooleeyo kale inuu ku muuqdo oo iska dhigo inuu ku muuqdo nin daarood daafacay oo maanta eh, usoo baxay inuu noqdo ayay u dhowaan kartaa aniga dareenkayga weeye marka midaas wax weyn dhisi mayso waxaa wax dhisaya waxaa weeye nabadguuda in la helaa dadkii in laysu keenaa in la heshiisiiyaa dadka madaxda ah oo maanta dadka u madaxda ah inay ogaadaan weeye mas-uuliyaa saaran haddii nabaddarro dhacdo qofna caa- xiirku lulan maayo qofna caano dhami maayo bilaasha nabaddaa weelbaba yaa muhiima qawmiyada iyo magaca yaa yaa muhiima haddii eh, la kala baxo oo gobol gobol la noqdo gobol hadhowto waddan kale yuu yuu hoosta gelaya waa haddaynu haynaa waa ujeednaaba markaasay marka haddaynu rabno sharaftii waddankeena iyo qiimihiisa inaan soo noolayno heshiis guuda in la doono weeye dowladda tan oo hadda dhisanna waa inay adu noqotaa maamulka madaxdiisa inay ku muuqataa aniga waxay la tahay waxyaalo badan oo eh, cadays ah hadal munaasab oo markii loo baahan yahay dowladda tanu ma hayso ilaa iyo hadda runtii maskaxda soomaalida ma ay gelin baan ku idhi dowladda soomaalida Eh, waxyaalo iska administration oo iska yaryar iyo ma ogaye leadership oo vision ah oo weyn ima muuqda aniga runtii hadda iga rabto Een, waa mahadsan tahay markaan kasoo tagna arrimahaasi soomaalida hadda waxaad xustay arrinta gobolaysiga oo kale sidee gobolaysiga markay timaado soomaalida gobol gobol loogu qaybin karaa oo gobol walbaahi ay suuragal ku noqon kartaa inuu maamul suubsado oo uu ismaamulo anigu waxaan qabaa eh, do- dadka horta inay iyagu ismaamulaan waa muhiim weeye oo hawlahooda u gaarka ah oo hadday municipial laga bilaabo municipalities laga bilaabo eh, ilaa iyo district ilaa iyo regionada qolo walbaba inay iyagu ay awood u leedahay gudahooda wixii hawshooda iyagu inay maamulan karaan middaas shuruuday ku xiraanaysaa shuruudahay ku xiran tahay waxaa weeye good administration in la helo weeye ilaa wa ilaa good administration in la helo weeye ma garatay dowladda federaalka oo inay geesinimo geliso weeye dowladda hadda centraalka ah centraalka ah inay geesinimo geliso weeye inay muxuu ahaa xukunka inay ballaariso oo dadka localka ah oo waxay iyagu qabsan karaan inay u madax bannaan yihiin oo qabsadaan oo aan lagu faragelin oo cawimaad lagu siiyo intii aw- awoodda tahay ayaa loo baahan yahay kabacdi arrinta muxuu ahaa gobol gobolka ah anigu uma jeedo waa qabiil weeye qabiil weeye meeshaad gobolkaa tagtid ba qabiil baa ka soconhaya qabiil wax dhisi mahayo haddii berita qole walbaba loo daayo oo federaalka ay noqoto ayagaa hoostooda isku soo jeesanaya hadda hadda waxaad moodaysaa muqdisho baa lala dirinahayaayo jubbaland oo dhan inay israacsisan tahay bal- ama aqlabiyada jubbaland israacsisan tahay laakiin ha dhowto ma dhexaysa midaas waa la iska soo horjeesanaya axmed madooba hadda aqlabiyada haysta waa laga soo horjeesan doonaa oo saasaa dhexaysa marka dowlad centraala wax dhaama uma muuqdaan anugu in laga baxa weeye gobol gobolka iyo waxa kan in fiiro ka weyn la yeesho baa loo baahan yahay midnimada soomaaliyeed baa muhiima madaxnimo daacada oo karti leh oo leadership ayaa loo baahan yahay midda la rabo oo dhan middaas weeye leadership oo hoggaan toosan daacada dadaalahaya aan waddanka dadku ca- ca- cadaalad samaynahaya in la helo yaa danta soomaalidu yay ku jirtaa hadal iyo dhammaanteed waa mahadsan tahay ka waran nolosha hadda qurbaha marka aad fiiriso een, muddadii soomaaliya aad joogtay sida hadda xaalku yahay een, maxaad dareentaa marka aad hadda qabowgan iyo halkan aad joogtid Een, ma istiraahdaa waa fiicnaa lahayd xilligan inaad soomaaliya joogtid dareenkaas ma ku galaa mararka qaar dareenkaas way galaa waddankaasu waddankaygii weeye Eh, xayaatadaydii oo dhan iyo m- nafsadaydii oo dhan meeshay ayaan eh, wixii anigu aan wanaag gaarayna meeshaan ku gaaray wixii aan dhib soo mutayna meeshaan meeshaan kusoo mutay marka meel kaleoo guri aasaas oo saldhig oo runa oo aan soomaaliya ahayn anigu maan lehi Eh, laakiin soomaalida aan leeyahay iyo soomaalida maanta dad badan oo indhaha ku hayaan waa different isma leh Eh, shughul iskuma ileh anigu soomaalida aan aan rabo aan rabo- arko inaan rabo oo aan u xiisahayo waxa weeye markay ii muuqato soomaali ee qabiilka ah oo muxuu ahaa ee qabiilka kanu muddo mudha waa iska jiri doonaa laakiin inuusan qabiilku noqonin diin oo kale hadda siduu maanta u yahay oo kale ee aad iyo aad uma bogi karaayo soomaaliyana ee ilaah yaa igu celiya ma odhanayo inta midaasu jirto ee muxuu ahaa ee dadka soomaalida una qabiil waxay ka helayaan ma jiraan dadka soomaalida maanta waxay arkeen dawlad bay iska qaateen iyadoo dawladu oo joogaan oo geed la abuuray oo dadka la abuuray oo ku dhintay oo qaar badan u dhintay ay oo la oo la harsanayo weyn bay ay u yimaadeen geedka siday u harsan lahaayeen bay laayihiin qof walba hadda wuxuu rabaa geedkaas inuu salka ka gooyaa haddii salka laga gooyo qorrax baa imaanaysa waxa loo tartamayo o dhan meesha waa ka baxayaanin ma ay dareemayaan dad badan dadka qaarkood ma dareemayaanin afmishaariin ilaah iyo islaana noqon yaa dadka hoggaan u noqonaya oo been u qubahayo oo dadkii o dhan duufsaday ayaa oray dadka kalena oo aqoon yari baa haysa qabiilkaa wuxuu noqday wax meel hadiiba dhibaatadii la taabto soo jiidanaysa dadka waxaasoo dhan wax ma dhisayaaniin waxaasoo dhan wax ma dhisayaaniin haddii la rabo soomaaliya anigu soomaalida aan jeclaan lahay inaan wadankeeda aan ku noqdo ma aha midda maanta joogta adeer gacalis